أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaanu kusoo dhex jirnay suuratu dukhaan waxaan soo gaarnay qowluhu tacaala ina yowma alfasli miiqaatuhum ajmaciin marka haddii gaaladii iyo rumayn la-aantoodii laga soo sheekeeyey iyo cinaadkoodii oo loo soo mahmaho fircoon iyo wixii qabsaday loo sheegay ayuu ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala oo haddana loo sheegay inuu koonkan cayaar uusan u abuurin in loo abuuray dadka inay mas-uul yihiin la tuso oo la imtixaano oo koonkan ilaahay dadka uu u sakhiray macnahooda ay tahay nicmadan in hadhow lagu weydiinayo allah ma ku caabuday mase kuma aadan caabudin ayaa waxaa leeyahay haba gebgableeyeenoo waxay rabaan ha sameeyeena maalinta ay ka ballansan yihiin oo lama huraanka waa yowmulqiyaamo wey inna yowma alfasli maalinta la kala baxa oo dadka la kala bixinayo miiqaatuhum waa waqtiga loo qabto mawcidka ay soo baxayaan wey oo alla subxaana wa tacaala dadka uu kala bixinayo ajmaciina dhammaan xaal ay yihiin ayagoon mid ka maqan uusan jirin halkaasba ayaa la isugu imaanaya yooma dharaar waa yoomulfasligu maalin adag weeye oo aada iyo aada u xanuun badanoo laa yuqnii ousan waxba ka deeqi karin oo waxu tari karin mowlan mid qariib ah ama naasir ah ama saaxiib ah ama sokeeyaha ousan wax ka tari karin can mowlan mowlo kaloo asaga qariibkiisa ina adeerkiisa iyo walaalkiisa iyo saaxiibkiisa ousan waxba u qaban karin walaa humana ahaaninoo yunsaruuna kuwa loo gargaaro dad kaloo khaarijka ah haddoo walaalihiisa iyo qaraabadiisa iyo tolkiisa oo gurmad ka waayay dad kaloo ka baxsan oo dabadaana uma soo gurmo karaana leeyihi ilaa man raxima allaahu ilaahay ciduu u naxariistay maahan oo ciddaas unbaa gurmad helaysa mase dadkaasi dadkii wanaagsanaa waa isu shafeecayaan oo ambiyadu waa shafeecayaan malaa'igtu waa u shafeecayaan mu'miniinta dhexooda waa isu shafeecayaan oo dadkii wanaagsanaa oo ilaahay u naxari subxaana wa tacaala iyagu iimaan leh shafaacada waa la isu idmayaa ilaahay inuu isu shafeeca ilaa man raxima allahu ilaahay ciduu u naxariista maahan innahu allana huwa alcasiiz waa kii qaalib ah oo tiisu ay soconayso bimacnaa waxa weeyaan cid ou ciseeyana wax dullay kara lama arko cid ou dullay rabana alla subxaana wa tacaala wax ciseey kara lama arko macnaa qofku inuu difaaco uu rabana waa difaaci karaa oo wax soo hujuumi kara lama arko ciddou rabo inuu maaragtay u gargaarana allah subxaana wa tacaala wuu u gargaari karaa alraxiim haddana kii naxariis badan isagoo casiis ah ayuu alla subxaana wa tacaala khalqigiisa ou naxariis kula dhaqmaya marka allah subxaana wa tacaala qof walba wuxuu u sheegayaa oo lagu baraarujinayaa in maalin la kala baxaya ay jirto maalintaasna qof walbaa jazihiisa oo mudanaya maalintaasna qof walbaba alloo marti u yahay huma camalkiisa cid kaloo qaraabo iyo sokeeye iyo wax kaloo markaa wax kuu tari karo isku halay karto inaysa maalintaa jirin qof walbaba marka maalintaa inuu ikhlaas iyo niyada wanaagsan iyo tawxiid iyo camal wanaagsan oo ku talagalo wey sababtoo cid kaloo waxu qaban karta lama arko marka haddii qofkii adduunyadan kufri iyo macaasi iyo maaragtay isdhega iska badiya oo xaqa iska dhega tira maalintaas waa marka ka horeysaa leeyahy marka maalintaa ha loo shaqaysto oo cid aada isku halay karto aysi jirin ilaa camalkaaga maahan wa an laysa lilinsaani ilaa maa sacaa maalin qofka camalkiisa maahana cid kaloo isku halayn karo aysan jirin waay inna yowma alfasli maalinta la kala baxayo oo mu'min iyo gaal loo kala baxayo oo munaafiq iyo maanta ma arkaysaa mu'min loo kala baxayo oo mushrik iyo muwaxid loo kala baxayo oo caasi iyo daa'ic loo kala baxayo nin walba amaalkiisa uu helayo miiqaatuhum waa maalinta waqtiga loo qabto buundamiindada loo qabto wey miiqaat yacni waqti oo mawcid a wey waa mawcidkooda loo qabto lir waqtigaasaa laysu imaanaya oo lasoo kala bixinaya ajmaciina dhammaan qof ka maqnaa kara lama arko maalintaa marka alle shidadeedu noo sheegaya inaan maalintaa dhayeldhayal aan lagu soo aadino yooma dharaar weye maalintaas laa yuqnii ousa deeqaynin oosa macnaa taraynin mowlan mowlo qof macnaa qariib ah iyo walaal mowlo waxaa la qofka qariibka ah oo xamiimka ah oo kuu dhow oo qaraabada iyo tolka ah can mowlan mowlo kale oo qariib ahoo kuu dhow shay-an waxba uma deeqi karo wax uu maaragtay naarna kama badbaadi karo janno iyo nacfin mugna xataa hadduu ahlu janno u yahay qofka mu'minkaa qariibkiisuna ahlu naar yahay hadduu yidhahdo koobiya iisoo daadi ma jirto waayo lama yeelayo wanaadaa asxaabu nnaari asxaab aljannati ba u yeeran maxay dhaheen an afiiduu calaynaa min almaa xoogaa biyaa noo soo daadiya oo mima rasaqakum ullah mise wuxuu ilaahay ku arsuqay wax noo keeno waxaa la yidhi waxaan wax iska ishaafalataa maahane sidoo rabo qofku balba uu ka yeeli jiro taljeclaysiya maahane yaa ina allaha xaramahuma cala alkaafiriin ilaahay gaal uma ogolo koob shaah iyo biyo lacaba kama biyaa iyo xabad timirna ugama ogola cadaabna kama difaaci karo marka marka qof walba u ilaahay isku hallee walaahum mana ay ahaaninoo yunsaruuna kuwa loo gargaaro oo maaragtay nasri ama gurmad khaarijiya oo qaraabadiisa ka baxsanoo dowlado kale iyo cido kaleba waxawaaye kama ou helayo ilaa man raxima allah ilaahay ninka u naxariista unbaa loo gargaarayaaho hadda ilaahay qofka u naxariisana qof iimaan leh adduunyada iimaan ku lahaa oo wanaag leeyihin qofkaasunbaa gargaarsanaya oo ilaahay subxaana wa tacaala haddii ou rabana toosou ilaahay subxaana wa tacaala uga dembi dhaafaya haddii ou rabana dadka mu'miniinta ambiyada shafaacadooda ayuu gelinaya alla subxaana wa tacaala haddou rabo allah inuu wax kuu qabto od kuu naxariisto meel wax kaa qabto wayma waayo sababtu waxaa weeye innahu asaga huwa alcasiizu waa kay tiisi socotoo qaalib ah oo cizalo cizada marka macnaha waxaa weeye waxaad doontana iyo ciddaad rabtid inaad cisaysana inaan cid soo taabo karta aan la arkin ciddaad rabtid inaad dullaysana wax kaa celi kara aan la arkin alla subxaana wa tacaala cidduu rabo inuu u gargaaro waxay haaneyn kara lama arko cidduu rabo inuu dulleeyana wax cisayn karoo sharaf u yeeli kara lama arko isagoo casiis oo soo rabo yeeli kara haddana alla subxaana wa tacaala khalqigiisa naxariisu kula dhaqma allahanoo naxariisto inahu alcasiizu alraxiim haddana raxmad badan oo ilaah isagoo awoodlo wax horaba baabi'i kara halaagi kara haddana addoommadiisa naxariisuu kula dhaqmaa allaahuma qof diido iska dhagatiroo naxariistii alla asagoo ka dhaqaaqay maahan ilaah ka magal raxadiis inaan diino allahuma qfir allah warxamna wawafiqna limaa tuxbi watar allah marka hadda haddii la kala bixiyo reer gaalo iyo mujrimiin xaggay u socdaana la leeyahy xaalkooda aakhare muxuu noqon doonaa maxaa u cuntaa xaggeebaa u hooy ah xaggeebaa u harsiimaa tiibuu ilaahay noo sheegaya subxaana wa tacaala ina shajarata zaquum geedda zaquum la yiraahdo waa geed naarta ka baxda inahaa shajaratun takhruju fii asli ljaxiim naartayba ka baxdaa waa cadaab oo laami oo kalaa dacaamul ahiimi midka dembi badanaha oo abujahal iyo wixii lamida cuntadoodii iyo hungurigoodii way raashinkoodii shajaratu kalmuhli waa laami oo kale wey ama gufarka olyada waa iska laamig laamigsoo gufarka olyada soo maaha marka marka dardii zayt ay dhahan marka waa gufarka oo olyada oo kale wey gufarka olyada marka waa laami oo kale ama se rasaasta iyo fidlada la dhalaaliyo bir la dhalaaliyo soo haddii calooshaada gashtoo balaayo soo maahan ilahan ka magan galna ama laami karkaray oo gufarkii olyada soo maahan laamigaasoo karkaraya oo guban caloosha qofkii geliyay balka waran ma garate kalmuhli waa laami oo kale wey macnaa waa gufarka olyada oo kale laamiga oo kaleeta ah kaasoo yaqli ku karkaraya filbuduuna caloosha ku karkaraya hadda calool wax yaroo saxara iyo jaraahiim hadday taabto ayaaba waxaa weeye qofkii uu xanuun la joogi weynaahe laami karkaraya qof caloosha kusho balkawar ilaah ka maangalna yaqli wuxuu u karkarayaa filbuduuna caloosha ka qalyilxamiim biyaha kulul oo dheriga ku jira digska se u karkaraan oo kale oo caloosha budbudbudbudud ugu leeyahay calool marka iyadiiba maarata yacni dab oo ka shidan yahay maxaad ka malaynay marka asagoo saasaa waxaa la leeyahay oo biyahaas kulul iyo shajaratu zaquumkaasoo kale la quudiyey korkiina waa laga gubaaho khuduuhu qaabtaa la leeyahay qabd malaa'igta markii qabta la yidhaahdo ayaa waxaa u kala degdegaya intaasoo kun oo malag factiluuhu jiida ilaa sawaa'i ljaxiimi jaxiima dhexeedana ku jiida ilaah ka maagalna subxaana wa tacaala waa ihaano wey calooshiina laamiga ka buuxda haddana malaa'igtiiya xoog u qabanaysa jahanabo oo qacal qac leh ayaa lagu dhex jiidayaa huma subuu suba fowqa ra'sihi madaxiisa korkiisa min cadaabi alxamiim cadaabka oo kulaylka badan uga shubaa la leeyahy waxaa la yidhaha maskaxinta bur looga garaaco bir ah walahum maqaamicu min xadiid bur bira inta malag uga garaaco markay maskaxdii ay kala fuqdaa biyo kuru looga shubaya walciyaadu billah ilaahay waxaan wuxuu noogu sheegayaa subxaana wa tacaala inaan waansano oo adduunyada aan duqyaanka aan joojinno macaasida iyo kibirka la joojiyo in la ishabeeyo sababto waxaasaa dambeeyo gaal iyo faasiq balaayo xunaa u dambaysa ilaahana hanuuni weliba markaasaa lagu jeestaynaa waxaa leey duq dhadhami cadaabkan innaka adigu anta alcasiizu adigaa nin awood le ah oo tiisu ay sacato alkariimu ee sharaf leh sharaftaada iyo cisadaani heerkaana ku gaarsiisee bal alaabtan qurquri oo dhadhamiya leey la noolaaw haddana waa lagu jeestjeesaa waxaa leey ina haadaa kan iyo cadaabkan ay ku dhex jirtaan maa shay waayo kuntum aada ahaydoona bii asagaba tamtaruna kuwii ku murmo oo ka shakiyo jira cadaab ma jiro soo maanaan dhihi jirin waa kana hadda ma jiro miya marka waxaa la yidhaahdaa ayadda waxay ku socotaa sabab nusuulkeeda waa abujahl iyo wixii lamid ahaa sababtoo markuu shajaratu zaquumka ou maqlay ayuu intou soo qaatay cajwo iyo subag burcada ilaa subag burcada ee timirta isaga macaana aasuu yidhi zaquumkanaa la yidhaahe tazaqamu yaa macshara quraysh baasha maarata isku daarta yidhi timirta iyo subaga isku daarta kanaa zaquum la yidhaah marna nabiga calayhi salaatu salaam wuxuu ku yidhi ilaahay wuxuu ifaray inaan kugu aqriyo qowlu tacaala owlaa laka fa owlaa uma owlaa laka fa owlaa warniyow inkaara kugu dhacday oo adiga dhambalaaya kugu haboon ku khayr leh oo malihid markaasuu intuu kibro wuxuu yidhi maa tastadiicu lii anta walaa saaxibuka min shay adiga saaxiibkaaga waxba igama qaadi kartaan allahu aclam ma alla uga jeedaa ma jibriila uga jeedaa waa duqyaan walaqad culimat calimta waxaad ogaato dhahay annii amnacu ahli lbadxa badka oo maka degan ninka maanta ma arkaysa ugu ciidan badan oo la isoo mari karinoo qorayshoo dhan iga dambayso carabuna ay ka dambayso inaan ahay tiibaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ka jaazeeyo faqatalahu llahu yowma beder wa adallahu ma garati maalintii badaraa la diloo la dulayo cabdullaahi bn mascuud iyo wiilal yaryar iyo ayaa qudha ka jaray marka kelimadii baa marka lagu ceebeeyey casiis kariim aana soo ma ahayn waayahe xalay cadaabkan bal la dhabi bal inaad cize iyo karam aada leedahay bal maanta ma arkaysa ha lagu arkay sababtoo qofkii wax aan isku haleen isku halay cidaan alla ahayn subxaana wa tacaala dulli baa u dambaysa man kaana yuriidu alciza qofkii sharaf iyo cizo raba daacada alle ha ka raadiyo iyo itibaaca rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo mu'miniinta inuu wax la qabo falilaahi alcizatu jamiican ileyh ilaahay baa maaragtay cizada iska leh walilaahi alcizatu lirasuulih walilmu'miniin ilaahay iyo rasuulkiisa muminiinta ayaa sharaaf iska leh marka cizada alla daacadiisa iyo rasuulka itibaaca iyo mu'miniinta inaad ka mid noqoto dariiqay qaadeen ay qaado aada qaadid taasaa cizo lagu helaayo kufri iyo cinaad iyo xisbi iyo qabiil iyo isku halle iyo koox kuu tarwiijisa taas waxa weeye hadhow meel halaaga ayay ku dhigaysaa walciyaadu billaah ilaahan ka magan kalna marka runtii hadalladan hadallo kul kulul waayo oo qofkii iimaan le aada iyo aada u danqinaysa naguna bixinaysa maaragtay inaan macaasida iyo bidacda iyo shirkiga iyo kufriga iyo isyaalyeelka aan ka fogaano sababtoo dadka waa addoommo alle qofkii dembi galana waa lagu qaadaya qofkii wanaagsan waa laga abaalmarinaya ma garatay abnaaullaahi ma aha dadka addoommo waayo bal antum basharun man khalaqa yakfiru liman yashaa yacadibu man yashaa marka in maaragtay quruurka in laiska dhaafo waan iska dhaafno ilaahay xaqa hanugu toosiyo ina shajarata zaquumi geeda zaquum la yiraahdo oo waa geed adduunyada maaragtay waxay yidhahdaan dhulkan xijaazi ka baxdaa mid adduunyada oo waa geed aada u qaraar oo miro qaraar oo aan loo dhowaa karin laakiin midka rasaga waa midda naarta ka baxda way hadda la sheegaya dacaamul afiimi ninka dembiga badan oo inkaar qabaha hungurigiisa iyo raashinkiisa waay hadda ma raashin la cunaa raashin la cunamaana waa kalmuhli waa laami oo kale wey gufarka olyada oo kaleo laamiga ah ama rasaasa la dhalaaliyey cabdullaahi mascuud intuu fidla uu dhalaaliyey oo yidhi ninkii rabo yidhi shijaratu zaquum waa sidaanuu dhahay muhligu waa saan oo kale kaasoo yaqlii ku karkaraya fil buduuni caloosha ka qalyi alxamiimi biyaha kulkul say u karkaraan digsiga dherig markaasaa amar la siinaya malaa-igtu xalay khuduuhu qabtoo factiluuhu jiida marka cutul waa jiiditaanka wey ninka la yihahdo farasdaq isagoo caayaya jariir iscaayi jirin waxau dhahay laysa alkiraamu binaaxiliika abaahumu xataa turadda ilaa cadiyata tuctalo macnaha waxile adiga aaba faacin aaba fiican ma liheed nin wanaagsanna aabiisku siin maayo xataa turadda ilaa laguu celiy ilaa cadiyati waa aabihiis tuctol adigoo lagu jiidayo aabbaha aan cadiyo ahayn kuma abtirsan kartid cadiyana haddee wuxuu leeyahay nin qiimala maaha waa aabihiis jariiru ku caayaya nacam marka tuctalu macnaa maxalu shaahidka waxa weeye xataa idaa turad xataa turaddu ilaa cadiyata tuctalu adigoo lagu jiidayo unbaa aabbaha lagu geynaya aabba kale maad raadsan kartaa adiga aabbaha waa ku qasbantaa macnaha taasoo ka wada marka maxalu shaahidka waa tuctalu jiiditaanka waa khuduuhu qaatoo qabtoo factiluuhu jiida ilaa sawaa'i jaxiima jaxiimo dhex bartankeeda ku jiida markaa toddobaatan malag ayaa u kala degdegayo nacam sabaaniyada marka sidaa lagu yidhaahdo ibtadarahu sabcuuna alfan oo minhum ayaa u kala degdegaya huma subuu shuba oo fowqa ra'si madaxiisa korkiisa min cadaabi alxamiim cadaabka kulul oo maanta ma arkaysaa kulul kasta weliba markii qac la kala siiyo maskaxdii madaxii la kala baro ayaa maskaxda looga shubaya waa qofa hadda wax loo reebayn ilaaha ka maganle subxaana wa tacaala markaasaa weliba lagu jaastaynaa waxaa leeyahy duuqudhadhami cadaabkan innaka adigu anta alcasiizu mid awood adigaa leh alkariimu ee sharaf badanoo aan la taabo karin oo la maamuuse eh waa kanaa marka cisadaadii iyo maamuuskaagii halkaanay ku dhigtee ka xaaxaab baa leeyahay marka qaado ina haadaa arrintaana oo cadaabkan aad ku jirto iyo foolxumadaana maa shay waayo kuntum aada ahaateen tamtaruuna kuwii ku murma halkaas markii ay marayso xaaladii gaalada lasoo sheegay iyo tarhiibkii cadaabkii laysku bajinaya laysaga celinaya ayaa alla wuxuu noo sheegayaa subxaana wa tacaala xaalada mutaqiinta dadkii ilaahay ka baqa aaqara maxay ku dambeynayaan marka qur-aanku hadiyo gooraale wuxuu isticmaalaa asaaliibta tarkiib qofka in jannadii iyo khayrka la jeclaysiiyo oo loo bishaareeyo iyo tarhiib qofka in la bajiyo oo xumida maanta ma arkaysa lagana bajiyo waana usluub saalixoo bini aadamka maanta ma arkaysa u saalixa waa usluub tarbawi ah qofka hadduu ilmaha tarbiyeynayo waalidka waa tarkiib iyo tarhiib inuu ku wado maaragtay boqorka ama wasiirka ama dadka dadka mas-uulka ah waa tarkiib iyo tarhiib waa in leeyahy ninkii xumi sameeya waa la ciqaabaya ninkii wanaag wadanka iyo khayr u sameeya waa laga hawlmarinaya ninkii xumi ku dhaqma wahaakada bini aadamka mar waa caruur wada bini aadam bini aadamka waa wada caruur wa marka waa usluub bini aadamka maanta ma arkaysa aada u anfacayo wey alla marka wuxuu yihi qur-aankana marka waxa weeye usluubkaasuu isticmaala waana sida mathaani loogu magacaabayo shay haddii la sheego shayga lidkiisaha la sheegaya haddii qisasul kufaar la sheego qisada mu'miniinta la sheegaya soo maaha jazaha kufaarta haddii la sheego jazaha mu'miniinta si labadii dhinac qofkuu yidhahdo war balaayadan ka soo cararo khayrkan u carar laakiin qofka haddii irid walba laga xiro to aadaa qofku ya kii yidhi culumaana wareeriso yidhi koraan u kaashay dad juhaalaha helay soo maaha ama hadda sida wadankeena haysataba meel walba qiiq markii laga shido ummaddii xaggee aadaya soo maahan ummadda waa in faraj loo furo qofkii wanaagsan meeloo aado iyo cid waa inuu yaqaano marka alla subxaana wa tacaala markuu cadaabkii naga bajiyo wuxuu leeyahay cadaabka haddaa ka baqdeen meel fiicanaa jirta jannadii usoo roora oona camalkeediina qabsada iyo wanaagkeedii ina almuttaqiina kuwa ilaahay ka baqay oo taqwaduna waxaa weeye amarka ilaahay oo la qaato xumidana laga maanta ma arkaysaa laga haro ilaahay taqwa hana waafajiyo taqwadaa wax kasta lagu gaaraa haddaa u erato qur-aanka ilahay wuxuu le walcaaqibatu lilmuttaqiin cirid mutaqiintaa iskale tilka aljannatu alatii nuurisu min cibaadina man kaana taqwiya taqiya jannada taqi baa dhexla wax kastaoo wanaaga taqwada taqwadana waxaa weeyaan ka dhowrsashada iyo ka gaashaamada ilaahay caradiisa aad ka gaashaamanayso oo bificli taacaat wa tarki lmacaas uga gaashaamanaysa waxaa weeye waa khoofka damiirka qofka ku jira oo ilaahay subxaana wa tacaala uu dareemayo cadamadiisa iyo wacdigiisa iyo waciidkiisa ou dareemayo oo qofka haddii damiirkiisa ay ku jirtana qofka uu meel khayr looku soconayo hadday dhammaatana uu eber yahay subxaana wa tacaala waman yucadim shaacir lah fa inaa min taqwa alquluub waman yucadim xurumaatah fa inaa min taqwa alquluub qof uun alla ka cabsi ay ku jirto iyo tacdiimka alle iyo wacdigiisa iyo waciidkiisa inuu qiimeeyo qofkaa unbaa khayr ku jira ilaahay taqwa hana siiyo ducada nabi waxaa ka mid ah allahuma aati nafsi taqwaa ilaahw nafteeda taqwada sii wazakiha anta khayru man zakaha anta ilamola alla kuna waa ku ducaysanaa insha allah allahuma aati nufuusana taqwaaha wazakiha anta khayru man zakaha anta ilah mowlaha ilah muttaqiin naga dheh ina almuttaqiina kuwa ilaahay ka gaashaanta cadaabkiisa iyo cuquubadiisa oo uga gaashaanta amarkiisa oy fuliyaan iyo nawaahida ay ka haraan fii maqaamin boos ay ahaadeen amiin oo aamin ah boosashin wax dhibaata aysa ku imaanaynin oo dareen la-aana adduunyada subax kasta manaabad baa dareen la-aan dareen la weymaa subax kasta mar walba dareenaa soo kalahay laakiin jannada ninkii gala dareen iyo midna ma jiro macnaa dareen waa dhibaato soo cusboonaataa dareen la yidhaahdaa oo waxa uu qofku dhibaato oo shucuur oo cusub halkaasa kadi maxaa dareemaysa haddii lagu yidhaahdo macnaha dareenku waa waxa dhibaatada cusub oo markaa jirkaaga iyo qalbigaaga uu la dhaqaaqayo marka waa meel ammaana wey maqaamka amiinkaah marka waa fasiraho maqaamkaas amiinkaah waa fii jannaatin bay ahaadeen beerooyin iyo waciyuun ila burqanayo yalbasuuna waxay labisanayaan xagga dharkii waa kanoo min sundusin xariirta midda jilicsan oo hoos laga qaato qamiisyada iyo funaanadaha iyo shaatiga ah iyo wa istabraqan midka kakan oo barwaaq oo jaakadaha iyo maarata kor waxa laga qaato iyo mashlaxa iyo ma garatay alaabta kor laga qaato laysaga qurxiyo waaye ayay ku sugan yihiin mutaqaabilina iyagoo iska soo horjeeda oo hadiyo golol ikhyaartu markay kanshe ay helaan oo shaqo aysan jirin barwaaqo iyo farxadna lagu jiro dee waa la jecelyaha raggu inay iska hor yimaadaan oo la sheekaysto oo maaragtay balaayo gaarhan haddii laga soo baxayo dhib dhibkii laga sheekaysto berisamada haddii uu beriyo marka beri sana u beriyo waa la sheekaysanayaa oo nin walba seed kusoo badbaaday jannada see ku timid waa ka qur-aanka le wa aqbala bacduhum calaa bacdi tasaa'aluun waa isweydiinayaan maxaa samayn jirteen qaaluu inaa kunaa min qablu mushfiqiin ilaahan ka baq inaa kunaa qablu fii ahlina mushfiqiin annagoo cidaheena iyo tolkeena ku dhex jira ka baqi jirin famana allahu calaynaa ilaahana galladayso u aqaana cadaaba samu marka barwaaqadaasaa laga sheekaysanayaa kadaalika arrintoodu waa sidaas weeye nicmadaa iyo barwaaqadaa ay amruhum kadaalika waa arrintaa weeye waxaa usii dheer wasawajnaahum waxaanu ku lamaaninay bixuurin gabdho qurqurxoon oo cadcad oo ciin oo indhawaaweyn oo indhawaaweynantu gabdhaha qurxay u tahay waxaa weliba kaaga sii daran yadcuuna way u yeeranayaan fiihaa jannada dhexdeeda iyagoo khadam ka adeegsanaya bikulli faakihatin faakiha kas ayay maaragtay khadamkooda u dirsanayaan aaminina iyagoo aaminaho maxay ka aamin yihiin dareen cusub caro alla nicmadan inay maaragtay ay ka go-do inay mar dambe ay baadiyoobaan oo dhibaato ay qabsato waxaasoo dhamme ay kaay ka aamin yihiin laa yaduuquuna ma dhadhaminayaan fiihaa jannada dhexeeda almowta geeri ma dhadhaminayaan ila almowtata aluulaa geeridii horeo lasoo dhaafay maahan macnaa waxaa weeye istinahan waa iska munqadica sababtoo geerida waa lasoo dhaafay ee macnaheedu waxaa weeye jannada geeri dambe maba taalaba tii lasoo dhaafaa ugu dambaysa marka waa isna munqadica sababtoo marba janna haddii la galo geeridan hore jannada way ka horreysa soo maha waa midaba jannada sabab u ahaadba inay soo galaan oo aakhare ay tagaan marka macnaheedu waxaa weeye ma dhimanayaan waa wawaqaahum wuxuuna ilaahay ka ila almowt aluulaa geeridii hore maahan wawaqaahum wuxuu ka ilaaliyana cadaab aljaxiim cadaabkii oo jaxiimada cadaabkii oo qacqac lahaa oo jaxiimo ilaahay waa ka ilaaliyey oo waa kuwii siraadkii soo mooday wa in minkum ilaa waariduhaa kaana calaa rabbika xat maqdiy siraadka waa lababaraa soo maaha uma nunaji ladiina taqow mutaqiintii waa la soo koriyey wanadaru daalimiina fiiha jithiya daalimiintiina iyagoo meesha kuudkuudada oo jahanama ayaa looga dhaqaaqaya marka iyaga ilaahaa soo mootiye allahna mootiye ee waxaan maxaa lagu soo helay fadlan dheeraad siin ayaa lagu soo helay oo min rabbika xagga rabbigaa ka ahaaday waa fadli ilaahuu bixiyey daalika kaagaasaana huwa alfawzu alcadiim kaasaana marka liibaan weyn io ah oo aad iyo aad liibaan u weyn halkan marka ilaahay wuxuu nooga sheegayaa subxaana wa tacaala dadkii ahlu jannada nicmadoodii iyo waxay qiyaamo la kulmayaan si qofku jannada u jeclaysto markaas dariiqeedana u qaado ilaa jannada lagu geli maayo ciyaar ciyaar waxaa weeye towfiiq allah subxaana wa tacaala weye uma inuu qofka u ijtihaado oo dariiqeedii oo qaato ina almutaqiina mutaqiintii fii maqaamin boosay ku sugnaaday amiin oo aamina booska aaminka waa xagee fii jannaatin bay ku sugnaaday beero iyo wixii la burqanayo hadda meesha dhar xaragay haystaanoo yalbasuuna waxay labisanayaan min sundusin xariirta midda jilicsan oo jirka u roon oo hoosiya laga qaato oo qamiisyal iyo shaatiyaalka iyo funaanadaha iyo jirka hoose ah iyo waa istabraqin midda adag oo kor joogga lahoo dharka maanta haaneedka lahoo jaakadaha iyo waxyaalahaas ah iyo maarata yacnii dharkan kor laga qaato sida maxaa mashlaxa oo kale iyo dharkan kor lasoo qurxiy iyo jaakadaha iyo waxaas iyo cabuurada waaweyn oo gabdhahana isku qurxiyaan iyo dharkaas adiga taagan oo qofka dhan isagaba baaxadiisa dhiso xaragaa meesha taala nacam yaa stail itaali iyo waxaan hadhow aan baaba ay noqonayaan ayaa meesha yaalo dhar qurqurxoon allahna geey kadaalika arrintooda waa sidaas wey wasawajnaahum waxaana ku zawjeynay oon ku lamaanay bixuurin gabdho cadcad oo ciin dhawaaweyn qofka bini aadamka lamaanba u baahan yahay marka jannadiina kuwo wanaagsan ayuu ilaahay ku zawjiyey subxaana wa tacaala yadcuuna marka xagga barwaaqadana waa kano yadcuuna waxay u yeeranayaan ayagoo khaadim- khaadimiinta adeegsanaya fiiha jannada dhexdeeda bikulli faakahatin faakiha oo nooc kastaa u yeeranayaan aaminiina iyagoo aamin ka aho inay cuntadaan ay ka go-do dhibaata inay kusoo dariso caro allah inay ku timaado aamin ay ka yihiin laa yaduuquuna mana dheminayaan fiiha jannada dhexeeda almowta mowt mana dheminayaan ila almowtata aluulaa geeridii hore maahan marka jannada laguma dhinto sida saxiixan ku yaal nabiga wuxuu dhaha calayhi salaatu wasalaam yu'taa bilmowti fii suurati kabshin amlax wan oo asaga dhan barabara leh bara cadcad iyo madmadow leh ayaa la keenaya fa yuuqafu bayna aljannati waannaar jannada iyo naarta dhexda ayaa la joojinaya uma yudbaxu markaasaa la gowracaya fa yaquulu allah wuxuu leeyahay yaa ahla aljanna khuluudun falaa mowt reer jannow meeshaasaad ku waaraysaan mana dhibanaysaan markaasi aada u sii farxayaan wa yaa ahla nnaari khuluudun falaa mowt reer ahlu naaro ilaahan ka magan galnay subxaana wa tacaala kuwa ahlu jannada la leeyahay ku khaalid allah naga dhigo naar allah naga nabadgeliye khuluudun falaa mowt waa waaritaan aan maanta ma arkaysa aysan ka damaynin geeri waxaa kaloo nabiga calayhi salaatu wasalaam man yadkhulu ljanna yancam fiiha walaa yab'as ninkii jannada gala xadiis muslim oo wariyey waa isaga barwaaqaysanaya busaarada soo mari mayso baas ma laha ilaa adduunka maanta hadday kuu fiican tahay berri suuq waa isbedeli karaa shaqadaa lagaa fanishi karaa tijaaradiiyaa isdhimi karta wadankii nabadiisii iyo guryihiiaa lala wareegi karaa mooryaan soo maaha marka bu-si dambe ma laha aaway filooyinkii wixii la tabcay aaway maalin walba waxaa la tabcaa wadankii haddana waa laga sii rooraya laakiin jannada waxaa tabcatid kaa kasii roori maysa soo maaha saasuu yidhi yacish fiihaa buu dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu ku noolaanaya walaa yamuut haa saasaa leeyahy ina lakum yuqaal ina lakum haa waxaa leeya ya ahla aljanna haa wayaxyaa fiihaa falaa yamuut wuu ku noolaa mala dhimanayo laa tablaa thiyaabuhu maryihiisa ma duugoobayaan walaa yafnaa shabaabuhu shabaabna ma kaa dhammaanayo waad aragteen qofkii saa dhalinyaro u ahayd hadha xoogaa markaas soo kasta markii garkii cira madaxii cira jirkii isbedelaa ku dhammaanaya soo maaha waa kuwa hadda carabtu gabyo yidhaahdo layta shabaabu yacuudu yowman fa ukhbirhu bimaa facala almashiiba oo dhah yacni layta shabaabu yacuudu yowman yoo laa- soo laabto fa ukhbirhu aan u sheegay bimaa facala almashiibu waxa ay maaragtay duqo nima ay ugu samaysay aan u sheegay jannaday kusoo laabanay marka midna wuxuu yidhi ina ashabaaba aladii majdun cawaaqibuhu fiihi ladaata walaa ladaata lishaybi wuxuu yidhi ina shabaab shabaabnimada fii majdun aladii majdun cawaaqibuhu ciribtiisa ay sara badantahay fiihi ladaat isagoo macaan ku jira hadduu guursado hadduu cunto cuno ninka dhalinyarada wixiis waa ku raaxaysana soo maaha walaa ladaata lishaybi ninka duuduqoobana hurdo fiican iyo midna iyo cunto fiican iyo midna waa uga dhammaata soo maaha marka halkaasay kusoo noqonaysaa marka meel aan wax lagu helaynin oo xeryo laga guuray laguma anaanufo sidii eeyihii oo kale meesha soo maahan cosabka ah oo maaragtay barwaaqada leh ay ka qooshan tahay meeshaasaa loo guuraa marka cosabka waa jannadii weeye halkaa kuwii indhahooda iyo maskaxoodasiyo allah naga dhigo nacam marka lagu dhiban maayo jannada xadiid kaloo isagana aada iyo aada u sii macaan yuqaalu liahli ljanna waxaa leeya ina lakum an tasixuu falaa tasqamuu abadan waxaa idiin sugnaaday inaad weligiin iska caafimaad qabtaanoo cudur xun iyo mindad sokor iyo balaad baleeshtar iyo t b iyo istaroog iyo kansar iyo balaayadaasoo dhan ilaahay waa ka nabadgeliya subxaana wa tacaala oo laga baqayo iyo soo maaha wa ina lakum an taciishuu falaa tamuutuu abadan inaad noolaataan oonaan dhibanaynin baad leedihin wa ina lakum an tancamuu inaad iska nacmaysaanoo falaa tab'asuu abadan busaarad iyo faqri iyo dhibaato aysan idin soo marin iyo qaxuuntinimo wa ina lakum an tashibuu inaad weligiin dhallinyaro iska noqotaanoo falaa tahramuu aanduqoobin marka bal waxa axaadiida iyo aayaadka bal fiir marka wax ibnu qaymin uu yidhaahdo xaadi l arwaax ilaa bilaadi l afraax yacni nusuustan oo kale waa midda nafsadda ku heesaysa oo macnaha beledkii farxadda oo jannadii ugu heesaysa marka aahaartan oo kale iyo axaadiidtaas uu soo aruurinayaa si hadda nafta inta loogu heeso sidii geel loo heesay marka nusuustan u maqasho wadada intay cagta saarto dariiqa xaqa ay uga dhaqaaqdo shahawaadkan iyo qashinka looga leexdo wey marka hadda waxaas maxaa lagu helay waxaa lagu helay waxay fadlan min rabbika waa fadli haa laa yaduuquuna ma dhaminaan fiiha almowta ila almowta ilaa geeridii hore maahan wabaqaahum cadaaba aljaxiima cadaabkii jaxiimana wuu kasoo koriyey maxay ku heleen fadlan oo min rabbika fadli iyo dheeraadsiin iyo cadiyo xag alla ka ahaatay marka fadligaas weyo nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi nabigu icmaluu war camal fasha wasadiduu toosnaada oo inaad xaqa ku toosnaataan aada isugu daya waqaaribu dhowaada haddaad boqolkiiba boqol toosnaa weydaan boqolkiiba sagaashan sagaashan lix la imaada qaladaadu idinka dhaco waclamuu waxaad ogaataan ana axadan lan yudkhilahu camaluhu ljanna qof camalkiisu jannada uu genay lama arkay camalkiina you quruur idinku samaynine ee dadaalana ilaahayna tala saarto qaaluu walaa anta yaa rasuulllahi qaala walaa ana xataa aniga maku geli karow dhahay ilaa an yataqamadaniy allaahu ilaahay inugu daboolo maahano biraxmatin minhu raxmad xaggiis ka aad iyo fadli marka camalku waa sabab laakiin camalkaagu janno kuuma gooyo marka mar kastaba inuusan camalku quruur kugu ridin markaasa qur-aanka loo soo jeesto waxaa la yidhi qur-aankan oo sidaa u cad oo tarkiibkan iyo tarhiibkan iyo aayaadkan iyo khayrkan uu ka buuxo waa qur-aan ilaahay uu kugu soo dejiyo lisaankaaga carabiga lagugu fududeeyey say ugu waansamaan ee laakiin aa wuxuu ku waansami lahaa fa inamaa yasarnaa waan fududaynay hu qur-aankan bilisaanika carabkaaga oo macnaa luqada carabiga ayaan ku fududayna waa afsaxu luqaat wa abyanuha hadda haddii maanta af soomaaligeena aan aqnalo ku tarjumayno carabiga markaan akrinayno macaanka iyo dowqa aan ka helayno ma ka helayno wax walba qacqaca noqon ayi luqa haddii lagu tarjumo garab garab uu noqonay bal ingiriiska waa lagu tarjumo fiir kan soomaaliya lagu tarjumo fiir laakiin markaa intaad macaanihiisa barato sida u yahay aad ku akhrisatid dowq waxaa ka helaysaa cajaa'ibla marka ilaaha u duurtay luuqadan cajiibka fa inamaa yasarnaa bilisaanika carabkaaga oo luqa carabiyada ayaan ku fududaynay maxaan ugu talagalnay meelaha in layska barakayso layska dhigtaa maye lacallahum muxamadiina yatadakaruun ay ku waansamaan waa waxaan cibrada iyo cilmiga ku jira lagu waansamo sharta looga leexdo khayrka lagu abbaaro lagu toosnaado janno lagu galo naartii looga xoroobo ilaahay ridadiisa lagu helo caradiisa looga fogaado ee haddaba haddii ay diideen oo yidhaahdeen waxaan waa been iyo waxaan uu qur-aankan cad uu sheegayo fartaqib sugo ma garate meeshay bal arrintu ay ku dambayso innahum ayaguna murtaqibuuna way suganayaan bal kii been sheegayo ilaahay uu halaago adigay iyaga sugo hadda haddii la sugtay ayagiibay la gadoontay soo maha iyagay la gadoontay oo ilaahay subxaana wa tacaala beder uu ku haligay kii dhintana oo kufri ku dhintana khaatamo xumo uu ku dhintay walciyaadu billah iyo cadaab u ahaado fartaqib sugo innahum iyagu murtaqibuun halkaas marka suuradda ku dhammaatay